toddobaadkii hore guud ahaana mudaxileedka golayaasha deegaanka somalilan ayaa dhammaaday iyadoo xildhibaanada uu wakhtigoogu ku ekaas bishii aynu ka soo gudubnay ee maart golahan ay dadweynuhu cod ku soo doorteen sannadkii laba kun iyo labiyo toban islamarkaana ku fadhiyey muddo kordhin ay hore golaha guurta ugu sameeyeen ayaa ilaa iyo hadda aan mudaxileed kale loo cayimin islamarkaana aan laysla meel dhigin waxa laga yeelayo haddaba yaale mas-uuliyaddaasi maxay tahay sharciyadda ay haata ku fadhiya se sharcigu muxuu ka qabaa in la kala diro haddii aanay doorasho qabsoomayn waa qodobada aynu ku soo qaadan doonno barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkan oo ay marti inoogu yihiin cabdishakuur maxamuud xasan cabdishakuur cidin oo ah guddoomiyaha golaha deegaanka amaba duqa degmada berbera xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana xubinka ah xisbiga mucaaridka ah ee waddani xildhibaan cabdilaahi xuseen ciga oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca golaha wakiilada somalilan islamarkaana ah xildhibaan laga soo doortay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo maxamuud cali saleebaan ramaah oo ah xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ah ee ucid bal ugu horraynba aan soo dhoweeyo maayarka degmada berbere cabdishakuur cidiin guddoomiye ugu horraynba sideed u aragtaa muddaxireedkaasi idinka dhammaaday
runtii hata waan ku salaamayaa dhammaan de waxaan u arkaa golaha deegaanka ee golayaashii qarankan jamhuuriyadda somalilan loo doortay muddaxileed wakti buu lahaa wakti dhamaaday marka waxaan u arkaa wixii shuruuc dalka u taalo unba lagu dhagaya dalka waa dal shuruucdiisu ay dhamaystiran tahay difadisorka qaranka iyo hadeeta xeerka marka madow kuma jiro meesha loo dhaqaaqayo meesha loo socdaba waan gartay waaya waynu u geli doonaa dhinaca loo dhaqaaqayo jahada loo jahaysanaya iyo sida loo laga yeeli doono haddaan u gudbo xildhibaan xuseen axmed caydiid xuseen yaale mas-uuliyadaabaad is leedahay in doorashadii ay dhici weydo amaba xildhibaanada jaha looga dhaqaaqi waayo dee horta golayaasha deegaanku muddaxileed bay lahaayeen sida cabdishakuur sheegay muddaxileedku wuu ka dhammaaday awoodda iyo karaamada qarannimo ee dalkan jamhuuriyadda somalilandna waxaa iskale shacbiga waxaan u adeegsanayaa dastuurka iyo xeerarka dalku u adeegsadaa maandaydka uu bixiyo ee muddaysan ee shan sano ku muddaysanay markay dhammaato ciddii xukuumaddii xukuumadda iyo madaxweynaha ayaa mas-uul ka ah inay ilaaliyaan muddaxileedyada institutionska ama hay-adaha qaran waayahay xildhibaan cabdilaahi xuseen cige haddaan kuu dhiibo ma ku muuqata adiga in mas-uuliyaddaasi ay ku dayacantay ama ay gabtay dhinaca xukuumadda anigu ma qabo in xukuumadda in mas-uuliyaddaasi gaar ku tahay xukuumadda waxaan qabaa in mas-uuliyad sida doorashada kale ee golaha wakiilada ee haddaba ay isku waktiga yihiin ee muddada loo wada qabtay waxyaabaha ay dib ugu dhacdun ay ka mid tahay tanna waxyaabihii ay dib ugu dhacday waana mas-uuliyad guud oo la wada leeyahay mid cid gaar u ah ma aha baan qaba aniga marka yaa kale la wadaagay marka laga yimaado xukuumadda iyadana aan macnaha markaad leedahay mid gaar u ah ma aha walaal walaal way wada leeyihiin way leedahay xukuumaddu qayb bay leedahay oo xisbiyadu qayb bay leeyihin qaybta ugu ballaadhan bay leeyihin oo golayaasha sharci dejintu qayb bay leeyihiin oo dadka kale stake holderska hawsha intuba qayb bay ku leeyihiin waan gartay waynu soo noqon doonaa qaybtaasi laakiinse haddaan isagana gaadho ama aan u gudbiyo maxamed cali saleebaan xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga ucid sideed u aragtaa adiguna runtii eedan lama wadaago waxa iskale fulin fulinta waxa noogu xil saaran maanta xukuumadda waxaad kala dahayaa fulmiye fulmiye iyo fulintiisa ayaa u xil saaran in ay qabtaan ama jiheeyaan xagga loo gudbayo waynu ka hadli doonaaye xukuumadda ayaa iska leh waan gartay xildhibaan xuseen axmed caydiid haddaan ku noqdo xildhibaan xuseen dabcan waxaad tilmaantay mas-uuliyadda inay xukuumaddu leedahay dabcan maxamed cali salebaanna u tilmaamay xildhibaan cabdilaahi bilaag wuxuu qabaa in la wada leeyahay mas-uuliyaddii oo xisbiyaduna qayb ka leeyihiin ma ku muuqataa inaad idinkuna qayb ka leedihiin oo ahayd qaybtiina inaad qaadataan horta waxa waxa fiican in la fahmo muddaxileed ay imaka golaha degaanka ku joogay wuxuu ahaa kororsiimo golaha guurtibuu bixiyey oo golayaasha degaanka iyo golayaha wakiiladaba la wada siiyey madaxweynuhu markuu mudaxileedka u kordhinayey maxaanku dhaha bishii decembar meelaha ayay ahayd baan filaya markuu gola markuu u codsanayey in golaha guurtiba uu golaha wakiilada u u kordhiyo si ku talagala buu uga reebay golayaashii degaanka sababta uga reebay sababta uu uga reebay ee labadii gole ee golaha guurtiga mar uu wada kordhiyey mar uu ka wada dhammaan laaye mar la wada qaban lahaa doorashada ee loo wada hawlgeli lahaa ee lagu wada mashquulsanaa madaxweynaha kala reebay oo kii golayaasha degaankana meesha ka saaray kii golaha wakiiladana in laga wada hadlo uu meesha keenay markaa ku talagal baa looga reebay oo muddaxileedkoodii loo dayacay oo ay u egas isdaayaar garowday oo maanta golo sharci ku galiya aan jirin waan gartay cabdillahi balaag ma ku muuqataa ku talagalkaasi inu jiro walaalme iima muuqatee waxa qurux badan inaynu sharciyadda dalka ku noqon iyo waxay leeyihiin iyo waxay qorayaan golahan golaa ka horreeyey toban sana uu fadhiyey muddaxoleedkoogu wuu dhammaaday marnaba looma korin golayaasha degaanka xeerka dalku uu leeyahay ee ka mid ee golayaasha sameeyeenna golahan golo golayaashii ka horreeyey ay sameeyeenna wuxuu wuxuu caddaynayaa oo uu sheegayaa sifaha keliya ee loogu kala diri karo golayaasha deegaanka mana dhigayo dastuurkuna ma dhigayo xeerkaasina ma dhigayo in madaxweynuhu uu muddo kordhin u codsado ee tii tan ka horreysa ee loo kordhiyo xuseen sheegayana kamay imanin madaxweynihii hore dalka joogay umuu codsanin in loo kordhiyo laakiin wax guurtida dhexdeeda ka dhashay ayuunbay ahayd marka madaxweynuhu sabab uu uga reebaa ma jirtee ee constitutionkuna mandate uma siinin uu leeyahay xeer uu u igmadayno oo xeerka la yidhaahdo xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka oo uu dastuurku u cusgadayna ma sheegayo qaabka loogu kordhinaya laakiin xeer kaloo hadda gacanta lagu hayo oo hadda socdaba ayaa ayaa ayaa ayaa golayaasha hor yaalla ayuu ku jiraa waayo laakiin madaxweynuhu sabab uu reebtay ma jirto laakiin cabdullaahi ma ma- maanay muuqanin een, in iyadana baahidoodii taagan iyadoo uu madaxweynuhu uu ogaa in iyagana waktigoodu dhammaanayo oo dhinacii loo jeehaya ay tahay taasi maanay miiskoolin markuu Wa- madaxweynuhu ka dalbanaya golaha guurtida een, eh, tala soo jeedinta dhinaca golaha wakiilada muddo kordhinteeda walaal cad waan kuu sheegay oo waxaan ku idhi waan igan ka hadlayo madaxweynuhu dastuurkuna umuu jidaynin oo umuu siinin qaabka loogu kordhinayo Mhm.
xeerka gobollada iyo degmooyinkuna muu jidaynin oo ma sheegayo qaabka loogu kordhinayo waan gartay.
wuxuna curad wuxuna waxaa la yidhahdaa ma curad ba mise waa wax wa- hawshana horey u dhacday golahan golihii ka horreeye la doortay ee degaanada ka horreeyey muddo toban san two thousand two baa la doortay two thousand two alifna way ka dhamaatay muddadaa ay joogeenna marnaba looma kordhin marka wax cusub maaha Way, way.
waa wax hore u soo dhacay Way.
marka waa waa waa de- waa waxaan waa wax shuruucda golayaashu sameeyeen ka dhiman laakiin hadda ay muuqato in la buuxiyo ay dhacdo waan gartay een, ramax baan gudbaya haye Ah, wallahi anigu balaaki taa waan kaga soo horjeed waxaan ku raacsanahay eh, xuseen baan ku raacsanahay oo waxa weeyaan cid baa u saa il saaran fulinta uu ugu horeeyo madaxweynuhu kuraas banaanaataa hore weligeed umay dhicin shantii madaxweyne afartii madaxweyne ee hore waxa weeyaan sidaa uu qabo xuseen sida ku cad madaxweynihii hore waa uu kordhiyey riyaalena wuu u kordhiyey dub baa loo dhigo saddexda xusbiba way isla qaateen in ururadii la furo oo golaha degaanka dub loo dhigo wax cusub maaha maxlal baa la samayn jiray waxaa kale kuu sheegaya distoorka iyagu wuxuu banaynaya de warqad kasta oo ka soo baxda madaxweynuhu waxa waa sharci sidaa daraaddeed isaga oo cuskanaya xeerarka dalka u yaalla maalintuu ka reebayey wuu uu ee weliba labada jeer uu ka reebay may ahayn taa hore loo kordhiyena mid ka bilaabantay ee waxay ahayd mid madaxweynihii ka horreeyey uu soo qoray dadka horena saddexda xusbi iyo madaxweyne daahirayaala way isla qaateen dugudbigidoodii iyo in lagu simo oo lasoo horraysiiyo doorashadii madaxweynaha balaakii marna wasaaradda arrimuhu guduu ahaa marna xildhibaan buu ahaa dee difaacu wuu kaa xumaanayaa balaakow ee waxa meesha taallaa digreetuu kusoo saari karaa madaxweynuhu leeyahay inta la dhammaynayo hawshooda way sii joogi karaan wuxuu samayn karaa inuu warqad u qoro oo golaya uu yidhaahdo guurtida ha loo soo kordhiya awalba maxlal weeye laakiin waa maxlal aynu isku raacsanayn iyadoo lala tashanaya hay-adahay khusayso oo ay ka mid yihiin xusbiyada qaranku markaa sharciga dalka u yaalla ilaalintiisa waxaa noogu xil saaran waxa weeyaan xukuumadda ka dhisan xisbiga kulmiye way saasaan qabaan xildhibaan cabdilaahi een, seed u aragtaa doodda maxamuud cali saleebaan wallaahi walaal waxaan u arkaa dee horta waa maxamuud waa saaxiibka iyo waan ogahay oo eh, barasaabna muddo badan buu soo ahaa Eh, xaqiiqadana qofku inuu sheegun baa wanaagsan Eh, hadda ka sharciga hor iyo maxlada Eh, keensu darana maaha marnaba mar marnaba may dhicin in madaxweyne dalka joogaa uu golaha guurtida kororsiimo uga codsado golayaasha degaanka marnaba may dhicin lamana hayo meelay ku tallaana ma jirto de haddii uu saaxiibkeedu Sabab loo yahay kala isagaa helo ma sheegi jiro.
laakiin go-aamadii ka soo baxay golayaasha guurtida kii dhoweydna sidaan kuu sheegay muu kordhinin manuu u qorin madaxweyne siraayo laakiin wax isla maadaama la yidhi doorashada golaha degaanka iyo xisbiyadu ay ku heshiiyeen Haye.
ee baarlamanku marka wada dhacaan mid ka dhex dhalatay unbay ahayd isla guurtida dhexdeeda Laakiin- wax kaga yimid xagga madaxtooyada laakiin suu tilmaamayo maahayn.
laakiin suu isla tilmaamayo inuu dastuurkeenuna isla xeerkeenuna isla xeerkeenuna qodobka shan iyo labaatanaad ee xeerka gobolada iyo degmooyinku wuxuu ka hadlayaa ama qodobka boqol iyo sagaalaad boqol iyo tobnaad boqol iyo labaatanaad ee dastuurku wuxuu u igmanayaa oo uu sheegayaa xeer baa qeexaya xeerkiina waa xeer twenty three xeerkaasina manuu sheegin ha- ee oo kumay jirin hode qaabka keliya loo kala diri karo ayuunbuu sheegayaa kaasina waan gartay kala diritaanka waynu geli waxaan ku noqonayaa intaanan xildhibaan xuseen u noqonin een, cabdishakuur maxamuud xasan een, guddoomiye dabcan doodda waa dhegaysanaysaa een, xildhibaanada iyo weliba mas-uuliyiinta xisbigu xisbiyadu see u hadlayaan een, mandate iyo weliba mas-uuliyad baa jirta een, ah, ka golo deegaan ahaan aad leedihiin waajibaadka aad qabanaysaan oo qodobka koob iyo labaatanaad ee xeerka ismaamulka degmooyinku uu ka hadlayo een, dabcan sidoo kale qodobka labaatanaad baa ka hadlaya sagaal iyo tobnaad baa ka hadlaya waajibaadkiina iyo xilka iyo intoo dhanba En, hadda shaqooyinkiinni waad wadataan En, dabcanna mandatekiinni baad doodi ka taagan tahay En, mandatekaad ku shaqaysaan muxuu yahay marka hadda horta marka hore waa in aan la dhayalsanin ama ha noqoto xisbiyada qaranka ha noqoto mas-uuliyadda ka saaran ama ha noqoto xukuumadda ee waa in aan la dhayalsanin mutaxileedka ee ay leeyihiin golayaashu waxay ahayd hore in loo qabto oo loo diyaariyo waxaa isku turtuurkuna macno badan ma samaynayo marka haddaan usoo noqdo eh, mandate-ka anagu waxaan nahay eh, waxaan nahay golo ay shacbigu ay doorteen nalama soo magacaabin xisbiya nama soo magacaabin madaxweyne nama soo magacaabin shacbi ayaana doortay waxaanan kusii fadhiyanaa ilaa iyo inta laga helayo cod kaloona lagu bedelayo codkii dana lagu doortay dabcan waajibaad baa jira een, shaqooyin baad qabanayseen qandaraasyaa la bixinayay dabcan xalaash baa la sameeyaa shaqaale qoris baa la sameeyaa bedelaad eriyid dallicid magacaabis saxiixyo heshiisyo waaweyn Een, mas-uuliyado noocaasuu tilmaamayaa xeerku Een, marka mas-uuliyadahaasi een, maadaama mandate-ka dhammaaday sideedaad u wadaan miya ha wax naga mancinaya oo sharci naga mancinaya oo odhanaya golayaasha deegaanku markuu muddooda dhamaato way waa waa la kala dareerinaya waa la kala tegaya toona ma jirto qodobo dastuuriya iyo iyo xeerka imaamka gobolada iyo degmooyinku wuxuu si cad u qeexayaa ha habka iyo hanaanka maamul ee ay aan mandatka u leenahay marka waxaan ku shaqaynaynaa wixii naloo yimaday baan kusii shaqaynaynaa ilaa iyo laga helayo ciddii na bedelaysay waan gartay ama ee, ama eed gaar imanayso oo si gaara loo eedeynayo degmooyinka degmo kamida waa la eedeyn karaa golaha deegaanka waa la eedeyn karaa shacbigu waa eedeyn karaan sidaasee la- ay ku waayi karaan magaranaysa madaxreedkii ay hayeen Oo- laakiin ilaa hadda mandatka aan ku shaqaynayna waa kii markii horeba naloo yimaday iyo jamsuuliyadan ahaynay waa hagaag aad baad u mahadsan tahay een, xildhibaan xuseen axmed caydiid baan ku noqonayaa Een, xildhibaan dabcan madaxweynuhu golaha guurtida uu gudbiyo warqad sida haatan baynu ka doodaynay cabdilaahi iyo een, maxamed cali salebaan ba ay ka doodayeen Een, uu golaha wakiilada uu su- tala soo jeedin ku dalbanayo golaha guurtida dabcan muddo kordhin baa loo sameeyey haatan golihii guurtida golihii deegaanka weynaha ka doodayna xaaladoodii Een, dood baa iyadana hadda imanaysa ama een, eh, fikrado kala duwan oo laga sheegayo tusaale ahaan oo kale oo ah een, kala diritaanka golaha deegaanka in la kala diro oo dabcan maayer uu madaxweynuhu magacaabo sidaad u aragtaan iyadana ee fikirka saa odhanaya horta iyar baan kaga noqonaya sidaay cabdishakuur baan iyar kaga noqonaya oo golayaasha deegaanka shan sanood baa loo doortay shantaas sanood waxay ka bilaabantaa maalinta maxkamadu go-aanka ma- doorashada maxkamadu ku dhawaaqduu ka bilaabmaa waxay haynayaan ilaa shantaas sanadood gudahooda marka golaha kale lagu dhawaaqo afar iyo toban cishay sii wada joogayaan oo golihii horena inta uu kasoo dooranayo golaha cusub kasoo dooranayo maamulkiisa guddiga fulinta uu kasoo dooranayo afar iyo toban cishaa xeerku banaynaya qodobka labaatanaad ee xeerka maxaanku rahay islaamka gobolihii degmooyinku banayn inay sii wada joogaan marka horta dee lamana kala dirin golo kalena lama keenin xil gudasho la-aan baa meesha ka dhacday oo ma garanaysaa dee waan joogayaa uuna ma aha ee waxa lagu joogaa waa sharci weeye haddaan sharci ku ogolayn inaad joogto oo aanad maanta dadkaba ka duwanayn dadkii ku soo doortayba haddaanad ka duwanayn ma waan joogayaa unbay ahaanaysaa sharciyad laga siibtay oo dee mudh laga noqday laga murbaxay bay dee noqonaysaa marka halkaa waxa weeye awood ay cashuur ku qaadaanna male awood ay go-aamo ku dhiibayanna male awood ay maanta kusii fadhiyaanna male waxay dadka kaga haya cadee waxaad Waan cadee gartay.
waxaad cadaysaa xaaladda qodobka caynkaas ee dalka aniga iyo adiga qofka shidaysaa ku simanahay ee- ee- ee- Waa yahay.
xeerkeena ama dastuurkeena ku Een, qoran xuseen ha dhameeyo cabdishakuur waan ku dhiibi cabdishakuur waan ku dhiibi xuseen ha dhameeyo haye xuseen ciiddaa dee hadal waayahe wad xaaladda caynkaas ee dalku galay dee waxa ka mas-uul ah xukuumaddii waxaanina waa xukuumad golayaasha deegaanku waa xukuumad waa waa waa no- waa xukuumadeedii hoose we- dowladihii hoose weeye xukuumaddaa sentarada kaca iyo tii loo kale labaduba waa uun fulintii way aad aad baad umaadsantahay xildhibaan xuseen aad baad umaadsan tahay een een maayarka degmada berberaan u gudbi doonaa cabdishakuur maxamuud xasan en xilgudasho la'aanta iyo inaad meeshiiska joogtaan iyo inaydaan idinkii shacbigii maanta aydaan waxba ku kala duwanayn ka waran seed u aragtaa wallahi deen horta kolley waxna waa waa iska dood iyo hadal waxna waa waa qodobo dee sharciyo la la- la adeegsado Een, sharciga sharciyada dalka u yaala wuxuu dhigayaa wax badan oo iyadoo aan doorashadu dhicin lagu kala jiri karo golayaha golaha deegaanka degmadii xilgudo gudasho la-aan la iman weyda shan kun oo qof oo muwaadiniin oo kuwii doortay ah ayaa xil ka qaadi kara inta maxkamadda tagaan iyadoo aanay waktigeedaba aanay dhamaanin marka anigu waxaan leeyahay oo aan ku celcelinayaa inagoo raacayna sharciga anagu waxaan nahay ku- kuwii dadkii bulshadu ay dooratay ilaa inta laga helaya dadka ole ay soo doorato oo xilka nagala wareegana waxaan nahay sifo sharci aan ku fadhiyana meesha maxaad ku joogaysaan markaa xuseen hadda wuxuu doonayaa qodobkaad ku joogaysaa walaal xuseen walaal lacagtaada wuxuu ku qodobka- joogi- Waa- walaal wuxuu Cabdilaahi ku waa- joogayaa.
Cabdilaahi waa ku soo noqonaya.
Wuxuu ku joogayaa. Waxa inuu baarlamaanka ku joogo Cabdilaahi waa ku soo noqonaya.
baarlamaanka ku joogo dalku fawdo geli maayo faakiyu iman maayo cidda sii joogtaa inta cid Hadda kale maya.
sii joogta.
Cabd- laakiin degmadii xilgudasho la-aan lagu eedeeyo ee ku cadaato waa la kala diri karaa siuu sharci udigaya waan gartay waayo cabdilaahi haye maxaad qodobkaad haystaa muxuu yahay cabdilaahi adiga guddoomiyaha waxaa tahay guddida arrimaha gudahana Wal- walaal wa- waan waan maqlayaa dooda Eh, waxaan kaga gedisanahay oon qabaa anigu Eh, maaha in in in haddaanu qofku haynin qodob dastuuri oo fasaxaya oo golahan lagu kala diri karaa haddaanu jirin haddaanu hayn sharciyad kaloo uu sameeyo oo uu u cuskanaya Eh, golaha la doortay wuxuu la mid yahay golayaasha kale dalkee la doortay vacuumna meelo geli mayso dowlad la-aan dhici mayso madaxweynuhuna waa qof sharciyadda ku adogo sharciyadda yaqaana marka haddaanay wax u fasaxaynin ama aanu arkaynin in halkaa aanu wax sharciyadi ka dhiman tahay dee sabab uu u buuxiya ama u sameeyaa ma taalo marka xuseen iyo haddii uu sheegayo qodob dastuuriyo madaxweynaha u fasaxaya inuu golaha degaanka kala diro hay noo sheegaa aroortu kala geli madaxweynuhu.
ayaa xuseen Waayahay. aynu kala hadlo En- way een ramaax een waa kuu soo noqonaya aan xuseen u dhiibo xuseen adiga sharci een ama dastuurka qodob ka hadlaya ama xeerka ismaamulka deg- gobollada iyo degmooyinka ha noqdo ama xeerar kaleba ha noqdo xeer tilmaamayo awooddan bixinaya kala dirista oo aad haysaa ma jiraa horta awood awoodda kala diristii qodobka sagaal iyo labaatanaad qodobka sagaal sagaal iyo labaatanaad xeerka islaamka gobolada iyo degmooyinkaa ka hadla maanta kala diristee ka hadli mayno toddoba cishay soo dhaaftay golihii isagoo ifkii u kala dirmay oo maan dhaykiisa ka dhamaaday bal haddee gada marka maa la kala dira aniga doodaydu maaha ha la kala dirana maaha waxa weeyaan inta aanu maadhaydku ka dhammaanin in awooddii qarannimo iyo karaamadii ummadda iyo dowladnimada lagu celiyo ummadii lahayd oo doorashadeeda la qabto haddii taa la waayo oo laga gaadhsiin waayana sida golaha wakiilada loo wadwado loo doono muddo kordhin loo loo doono sidii berigii hore loo sameeyey oo dabeedna labadii golo laba doorto inay doorashada siday uqriseenaysa laga hawl qabo mooyaane way u ka dhamaatay oo dabeedna way iska fadhiyayaan oo sharci darray ku fadhiyayaan maadhaykoodiyo shan sanadood ahaa imaka way dhaaftay ayay sii fadhiyayaan uun weliba maaha shanel labiyo toban bay maraya dhowr iyo toban sanadood bay marayaan way way waa kuu soo noqonaya Shir- shir- cabdilaahi haye qodob xeer shirca wal xuseen wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda dowladdii eh, eh, eh, eh, eh, axmed maxamed siiraanyo muddadii uu wasiirka ahaa waxay ka dhammaatay golayaasha deegaanka shan sanay ka shaqaynayeen muxuu u arki waayey markaa loomana kordhin loomana kala dirin waxna looma samayne sidii bay ku jogeene u shaqaynaya maalintaa uu wasiirka cadaaladda ahaa muxuu arki waayey haddaana qodob siyaasadeed hawl siyaasadeeda maanta uu dowladdan inuu uga faa'iidaysta uu doonaya aanu hayn Waayo.
isagoo cas- isagoo Xuseen- wasiirka cadaaladda ahaa waayo xuseen baynu mas-uuliyaddaasu saaray.
dhiibaynaa xuseen baynu maalintaa u arki waaye haddaanay ahayn arrin siyaasadeed oo qodob dastuuri oo sheegaya oo uu ku Waayo.
leeyahay qodobkaasaan u cuskanaya ama xeerkaasaan u cuskanaya ana aan u haynin muxuu maalintaa u arki waayey hadduu maanta doonayo Waan- inuu uga Aan Xuseen faa'iidaysto u dhiibno.
dowladdan halka oo weliba dadka doorashada la qabtee hortaagan ay xisbigooda yihiin waayo aan xuseen u dhiibno warta war wartaasi waa su-aal rakhiisahe anigu ku hore inay ka dhamaatana sharci darre inuu ku joogaa raalli kama yihin ku maanta joogaana inuu sharci darre ku jooga raalli kama yihin ummaduhu sharciga ku wada dhaqmaa dowladaha dimuqraadiga ah sharci bay ilaaliyaan nidaam bay ilaaliyaan karaamada ummadbay ilaaliyaan maandhayd kay ilaashadaan laakiin in laga wada siibto ya anigu tu horena raalli kagama ahay tu dambena raalli kagama ihi iyo Ah, wadaad- tan waxa aynu isdhegaysano ramaax baan u dhiibayaa aan aan ramaax u dhiiba maxamed cali saleebaan ramaax dooda waad dhegaysanaysaa see ad u aragtaa adiga inaadeer waxaan u arkaa horta waxa weeyaan y- sii joogi maayaan iyo way joogayaan iyo wax niman kale isku hayaan anugu midaan ahayn baan ka hadlaya waxa weeyaan sharciga eh, mu maaha kala dirid iyo waxaas ima taagna xilligii baa dhammaaday muddadii xilaadkii loo kordhiyey ayaa dhammaaday fulintaanu eedaynaynaa uu balaakiin isleeyahay difaac dee mana difaaci kare waxa weeyaan awalba maxlal baynu samayn jirnay in loo kordhiyo muxuu ku diidayaa ama uu weliba intaanu xilligeedu dhicin in lagu ogaa madaxweynuhu markii baarlamanka loo kordhinaye isagaana soo qoray waraaqde waana rukumadii dawladda ugu waaweynaa dawladaha hoose in maanta laga doodo sharci bay ku fadhiyaan iyo kuma fadhiyaan cidda jaaniskaa bixisay waxa weeyaan hoggaanka ka soo jeeda kulmiye eedana waxa iska leh xukuumadda kulmiye ayaa iska leh degaanku waa in la helaa oo waxaynu awalba meelaha qaarkood dee waxyaabo la isku ogolayay baynu ku samayn jirnay oo saddexda cusbi ka mid yihiin oo taa horeba saddexda cusbiya waa la isla ogolaaday iyo guddida doorashooyinka iyo madaxweynuhuba waxa la isla ogolaaday inay qaabkaa kusii fadhiyaan in wixii wax u Laakiin- eg loo sameeyaa baanu ka hadlaynahay laakiin sharciyadaa laga hadlayaa eg Leedkii baa dhammaaday laakiin sharciyadaa laga hadlayaa sharciyada looga baxaya maxay tahay maxamuud maxamuud walaal sharciga u fasaxayaama maandaydka siinaya iyo xeerka dastuurka siinaya inay xisbiyadu u kordhiyaan golaha degaanka ilan xeer iyo nidaam iyo waxaanu ka hadlaynaa dastuur ee halkuu ku yaala Aynu u adeer xeer qabsanaa.
markaynu ka ay hadlayno xisbiyadu u raacayaan ay u raacayaan ay leeyihiin ay u kordhiyaan Xeer number twenty cidda daalihii waa waa waa waa qodobkee noo sheeg mutaxileedkeedu intaa yahay laakiin waxaynu samaysanay wax kale oo sharciga aynu ku lifaaqnay oo ah muddo kordhino inaynu xalaalaysano iyadaan cidbaydu ku diidin waa la isla ogolaa waa ku idhiye fulintaa hawshan u xilsaarnayd inuu gaabkaasi soo baxana dee qaado eedda waxay iska leh hoggaanka kulmiye ayaa iska Way.
leh ee maanta walaal talada dalka walaal hayeen maxa- En aan aan guddoomiyahan ku noqonayaa golaha deegaanka ee berberaaye cabdishakuur maxamed cudin waad maqlaysaa dooda waan maqlayaa waxaan laakiin jecele mar walba in lagu ekaado si ummaduna ina maqlaysa inooga faa'iideyo inaguna ay noqono dad xukunka dinkradadka aynu ku ekaano aynu ka ka doodno isweydiino qodobada sharci nooc doonaha hada ama dastuurka ha noqdo ama xeerka islaamka goboleeda muhiimka ha noqdo haddaan laakiin qodobka aan ka yara faa'iisto labada mucaarad ee halkaa jooga ee ee dooda nagula jira waxaan leenahay doorashadu waxay ka qabsoomi leedahay oo ku maran iyada mucaaradka ku maran ha sii daayaan de haddii doorasho doonayaan ummadda loo qabto oo qaranka la badbaadiyo way iyagaa ku maran ha sii daayaan maayaan waa gartay en waa hagaag ma muuqataa iyada saa imaka cabdishakuur tilmaamay in en eh, ismarinwaagan xisbiyada idinka dhexdiina ka dhexeeya ee hadday komishanka iyo mawduuciisa noqoto iyo hadday hanaanka doorashada loo gelayaba noqoto inay qayb ka tahay saa imaka maayir ku doodaya xildhibaan xuseen aniga waxay la tahay kulley de markaynu doorasho ka hadlayno iyo markaynu golayaal degaanka mudaxileedkooda dhamaaday ka hadlayno waa kan laba mawduuc golayaal lagu dhamaaday degaanka kii badeli lahaa keende kii badeli lahaa kee lama shaqaale mudadooda muddadooda dhamaatay baynu ka hadlaynay sidii doontaba ha ku dhamaatee marka saakunkaasi soo baxo anu waxaan qabaa wax applicable u noqon doona qodobka tobnaad ee maxaan ku dhahaa xeerka maamulka gobolada iyo degmooyinka ee fakradiisa sagaalaad oo odhanaysa xogayaha gobolka ama degmada iyo madaxda waaxaha ama laamaha wasaaradaha ayaa xilka sii haynaya iyagoo raacaya shuruucdoodii hore inta laga soo dooranayo gola cusub doorashadii baynu jir kala diris imaka ka hadli mayno waxbaba ma jiraan oo de xil imaka uu meeyar cidin ku fadhiyaa ma jiro xil kuma fadhiya maanta rasmi uu ku fadhiyaa ma jiro maxaad kaga afar iyo qaato toban cishuu marka ka Qodobka kala soo halkaasi doortay maaki.
lasii fadhiya lahaa inta afar iyo tobankaa cisho ayaa laakiin qodobkaasi- laakiin qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa xildhibaan xuseen ay u banaan kari lahaa qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa en ma sheegayo si toosa uma sheegaya haddee doorasho qabsoomi weydo dabcan mul- muddaxileedku uu tilmaamaya inay shan sano tahay
boqol iyo koob iyo tobnaadee dastuurka ee faqradiisa sagaalaad haye muxuu odhanayaa markaa kaasi haddaad toos u sheegto taasaa odhan xogayaasha gobolada iyo degmooyinka ee- ayaa iyo madaxda waaxaha ama laamaha wasaaradaha Marka ayaa wa- halka sii haynaya.
markaa Iyagoo toos buu u raacaya sheegaya hadday doorasho qabsoomi shuruucdii weydo hore ee inta laga soo dooranayo gola cusub inta laga soo dooranayo gola cusub Wanga- marka maadaama maya dhiici dhamaaday Wanga- oo aanay nimankaasi maanta xil haynin inta golo kale laga soo Laakiin- dooranayo guddoomiye cidina maaha qolada sii joogi lahayd laamaha dawladda iyo xogeyaasha fulinta ayaa dee sii joogaya oo dastuurka siinaya laakiin halaba tii la dooraaya horabaha kaga dhamaatay laakiin dooddu waxa weeyaan dooddu waxa weeyaan muran baa idinka dhexeeya xeed hadday noqoto shirwac shirwac Cabdilaahi waa kuu soo noqonaya.
qodobka uu xuseen ku doodaya wuxuu waa waa waa waa waa waa golayaasha gobolada ee maaha golayaasha degaanada qodobka tibnaada dastuurka farqadiisa sagaal waxa kaasi waa golayaasha degaanadu ka hadlay golayaasha gobolada la dooran doono ee dastuurku ka hadlay ee maaha golayaasha deegaanka degmada Way.
waa deegaan waa gobolka waaye aynu ku noqono su-aasha aynu ku laakiin noqono waxaynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa ee qodobada sharcigaynu ku doodaynaynu ka hadlaynaa waxa weeye haddii muddo xuleedkoodu dhammaado muxuu ka qabaa dastuurkeena muxuu ka qabaa xeerka taa waynu ka soo labada gudubnay midna waxba kama sheegayaan taa waynu ka soo gudubnay Shirwac, laakiin su-aasha taagan ee waxaad moodaa tii horeynu ku noqonay laakiinse mawduuca taagan waxa weeyaan een, dabcan guddoomiyaha golaha deegaanka ee berbera cabdishakuurna uu ku doodayaa oo de dabcan isagu inagala joogo golayaashii deegaanku En, xisbiyadiinniba aan isu waafaqsanayn doorashada qabashadeedii gaar ahaan ciddii maamulaysa oo ah guddidii doorashooyinka oo mawquufyaad kala taagan tihiin weli waxba laguma heshiin haddiiba maanta ay dhacdaba in doorashaa la qabanaya la yidhaahdo golayaashii deegaankuna ay diyaar yihiin maxaad heshiis ku tihiin cabdilaahi baan ku horeynaya wallahi walaal anigu waxaan ka hadlayaa taasi dee waa wax yaallo komishanka doorashooyinka hadda jira doorashada wakti baa loo mudeeyey waktigii loo mudeeyeyna waxay dib ugu dhaceen xisbiyada mucaaridka oo weliba xis- eh, dee eh, eh, eh, ka- diiday in doorashadii muddadii ama xilligeedii ku qabsanto taasaa dibudhac badan keentay hadda waktigan la joogana ee komishanka doorashooyinku markii ay ka hadlayeen caqabadaha doorashooyinka hor yaalla waxay soo jeediyeen lix qodob ilaa imika lixdii qodob midna looma gudbina waxaa lagu meeraysanayaa oo laleeyahay komishanka ha la kala diro maxaa doorasho lagu qabtaa komishanka ha la kala diro waa la dhaafi laayay horta xisbiyadu doorasho ha u diyaar garoobaan ninka siidhiga hayaa dadka daacad buu yaho da komishanku xilli buu leeyaho wakti buu leeyaho eh, system loo doortuu leeyahay sida kaaba indhaha la iskaga ridayo unbaa kana indhaha la iskaga ridayahay oo laleeyahay madaxweynuhu komishanka ha kala diro isagoon awoodu ku kala diraba lahayn Waa yar.
ayuunbaa kana looga hadlaya Waad mahadsantahay.
marka xisbiyadu hadday doorasho diyaar u yihiin ha ogolaadaan in doorashadu waktigeega waad mahadsantahay loo ramaax qabtay.
ramaaxaan u gudbo ramaax dabcan waad ka hadasheen in badanna arrimahan doorashada weli haddaa komishinkii waad ku muransan tihiin oo waxba laislama qaadanin haddana doorasho in la qabtaad doonaysaan oo golihii deegaanka golo deegaana cusub soo bedelo taasi maana qayb ka ahayn iyadu wallahi horta dee ma aha golaha deegaanka oo keliya macabaabadankiibaa ku jira waa in la qabtaano saddexda xusniba way isku waafaqeen oo dee xuseen guddidaa baanu ku wada jirnaa labada xusni ka socotaa waxaana filayaa imika inay tahay xilligii la isugu dhadhowaa laakiin taa laftigeeda carqalada ugu badan waxa wada waa kulmiye oo xaliga marnaba dabdabcin la oo iyaga anagu haddaanu nahay xusniga ucud waxaanu tirsanaynaa in xildhibaanada iyadii golaha dhexe iyo xildhibaanada iyadii golaha degaankuba si kayru sharciya ay u tageen oo isla ogolaadeen wadani iyo kulmiya isla ogolaadeen taasna sharcigii in lagu xadgudbay baanu ka tirsanaynaa waan kuu soo inay noqonaya markaa iyagu ku marmarsan Wa- ku hayaan wa- daraaca mucaarida oo isbedel doonaya oo siyaasad togan wata oo doonaya dalka inuu wax ka bedelo haddana isaga laga baryo doorasho waayaan darade waan gartay waaye en, gabagabadii baynu ku dhownahay ee intaynaan gabagabada aanan idin gudbin xuseen baanu dhiibayaa xuseen adiga arrinkan muranka en, komishanku iyo weliba xisbiyada ismarwaagoogu en, qayb maanay ahayn inuu ka yahay ama aanay maxaan ku idhahdaa arrimahan in go-aan laga gaari waayo ma qayb bay ka tahay qayb weyn bay ka tahay waxaana dee caqli weyna farayaa komishankan doorashooyinka qarankee maanta jira ma aha tii doorashada gabanaya ma aha maan a t c baa dhamaanaya intaana maalintii doorashada la gaarin hadday dhaga adeer ha iga dhexgeen ha ka dhex gelin adeer ha iga dhex reer ha iga dhexgeen ha ka- waaye x- xildhibaan xuseen wado haye anigu marnaba kama dhexgala hadda gudoomiye ciddin kama dhexgalay Waaye- ka markaa soo qoloba soo waaye soo koob adiga waaye soo koob waaye wado waxa weeye komishankani maandayskiisu wuxuu dhammaanayaa iyadoon la gaarin maalinta doorashada loo mudeeyey sidaa darteed sabab laysugu sii adkeeyo oo uu usii joogo oo la yidhaha waktigiisuu dhammaysanaya oo marka noofembar sagaal iyo tobankeeda la gaaro ayay waktiga ka dhamaadeen laba iyo toban cisho ka bacdina doorashadii baa qabsoomaysaa kani kii gabanayeyna ma aha Ha- oo dee maadhaykiisu way daba martay waktigiina wuxuu ka qaadayaa kii kale ee hore loo magacaabi lahaa ee doorashada inoo qaban lahaa buu ka qaadayaa kulmiya hadduu diidan yahay oo uu leeyahay kani ha sii jooga ilaa noofembar laba iyo toban cisho markay ka hadlayna hala kala diro oo komishan cusubi ha yimaado komishan cusubi laba iyo toban cisho doorasho kuma qaban karo cabdilaahi aan eraya laba siiyo gabagabada intaynaan gelin cabdilaahi soo koob haye waynu ognahay oo doorashada muddi baa la xudeeyey waxaa la xudeeyey two thousand nineteen bay saddexda xisbi ku heshiiyeen muddo baa hadda inaga xigtay haddana wadahadaladii xisbiyadu way socdaan commissionka hadda joogaana ee sabab lagu kala diri karaana ma taalo xisbina keligii ma kala diri karo madaxweynuhuna awoodu ku kala dira male haddaynu shuruucda dalka yaalla iyo waxaynu dhiganay raacayno inaynu sidooda u raacno baa muhiima haddaanu sharci kala bedelay oo dee wax ka dhamanayaan xuseen bas haye labiyo tobanka cishe uu sheegaya xuseen uu ka hadlayana waa run way dhaafsan tahay muddadan xilaadkan commissionkan laakiin xuseen malaha waxaanu ogeyn in la soo jeedin karo oo xeerku uu fasaxayo in commissionka hadda jooga si ay doorashada u qabtaan amendment loo sameeyo extension loo sameeyo oo xeerarka lafteeda aynu leenahay ay fasaxayaan laftooduna way jirtaa si Waayo.
doorashada ay u dhamaystiraan taasi waa haddaynu doorasho doonayno Waayo, aad baa laakiin mahadsan.
haddaynu doonayno in aanay doorasha dhicin dee commissionka waynu ku dheganaanayna mar walba waxaanu leeyahay hun commissionka hala kala diro waayo aad baad Taasina umahadsan tahay waxaan qabaa anigu cidda soo jeedinaysaa mar walba inay ujeedo inaan doorasho dalka qabsan waan gartay gebagabadii baynu joognaa een, eh, haddaan cabdishakuur ku horreeyo een, golihii deegaanka dabcan dee waad aragtaa se looga doodayo maayar baa tahay een, eh, magaalada berbera ka ah guddoomiye een, waad dhegaysatay qodobada sharciga iyo dooda iyo wax kasta maxaad xal u aragtaa si een, golihii deegaankana mandatekoogii looga wada hadlo ama mandate rasmi ay u helaan dabcan een, hawshiina ay u sii socoto walaahi golayaasha deegaanka ee qarankan uu leeyahay ama dalkan uu leeyahay waa golaha ugu culus uguna miisaanka badan qarnimada somalilandna wax weyn ka muujinaya marka waxaan anigu soo waxaan leeyahay oo aan aan- aan u arkaa anigu maadaama miisaanka intaa leegeen xilka ummadana ay saawaxayaan sidii dee nidaamku sharci dhigayo waa in doorashada la dedejiyaa dadkana kuwa tegayaana diyaar ba u yihiin inay tagaan jiilka cusub iyo dadka cusub iyo dhiigga cusub ee doonaya dalka wax ka bedelaana in chance la siiyo oo aanay dad lixdan sano iyo konton sano ka badan siyaasadii kusoo jiray aanay caqabad ku noqonin dhalinyarada mustaqbalka raadinaysa ee doonaysa dalka wax ka qabato marka waxaan leeyahay diyaar bay u yihiin golayaasha deegaanka in la bedelo waqtigooda buu dhamaaday laakiin lo- loogu noqon noqon maayo fawdo in lagu bedelo oo la yidhaahdo ma jirto dawlad weeyaan macnidaas xalaka la banooda waa dawlad ma jirto waayo aad baad umahadsan tahay sharciguna ma ogola waagaag aad baad umahadsan tahay maxamed cali saleebaan ramaax een, eraya laba maxaad u aragtaa een, eh, xalka adiga wallaahi xalka waxaan u arkaa waxa weeyaan annagu xisbiye mucaarida baanu nahay sidaa cabdishakuur sheegay waa waxaanu lahaan jirnay de maxlal baanu samayn jirnay in maxlalkii loo sameeyo oo waxa weeyaan doorashadiina la- hadday tahay xisbiyadii hadday tahay kulmiyada daacadaan ka wada noqono dalkana aan la gelinin fawda laakiin wixii aanu ku dhaqmi jirnay dee aynu ku soo caanamaalnay in lagu dhaqmo abaan anugu kolley ku talin lahaa waayo waayo aad baad umahadsan tahay een, xildhibaan cabdilaahi xuseen cige een, eh, adiga xalku suu kugu muuqda wallahi walaal xalku uu yaryaho wuu ii muuqdaayo doorashada waa la midiyey two thousand nineteen doorashada way dhacaysa waxa uu muhiima xisbiyadu inay u diyaar garoobaan carqaladna aanay doorashada ku noqon doorashada madalka ku dhacday sideedabana eh, waxaa jirta dee shuruuc dalalku le- dalku leeyihiin iyo constitution labadaasi midnaba waxba kamay sheegeyn Eh, dastuurkuna xeerku u- u- u- u- u wakiilanayay inuu eh, kororsiimada sheego eh, eh, ama qaabka loogu kordhin karo eh, eh, golayaasha deegaanka xeerkii hore la sameeyeyna muu muu muu muu caddaynay ma dawladdan hadda jirtaana two thousand eighteen bishii toddobaad ayay xeerkan oo ay amendment ku samaysay oo qodobadan aynu ka hadlaynaa ay ku jiraan golayaasha keentay golahoonu dhex yaallaa ajandaha hadda aanu ku jiraa waxa uun kala muddadii uu dhammaan lahaa iyo waktigii unba isa soo gaadho ee two thousand eighteenkii baa la keenay golaha wakiilada qodob ka mid oo sheegaya qodobadan hadda aynu ka hadlayno marka xukuumaddu waabay ku dadaashay oo muddo ka hor bay kasii fikiraysa qodobkaa iyadoo ka hadlaysa waan gartay marka anigu waxaan qabaa inaynu doorashada u diyaar garowno xisbiyaduna daacad ka noqdaan waktigaa loo qabtayna waktigeedii noqoto cid walbana qeybta kaga aadan ee doorashada ay qeybteeda qaadato inuu diyaar garoobaan waa gartay ugu dambayn een, xildhibaan xuseen axmed cadiid halka waxaan u arkaa inuu xisbiga kulmiye tanaasul muujiyo oo commissionka doorashada inoo qaban lahaa dhaqso loo xulo oo wa- is-carabtir weeyaan lama kala diri karo ismana casili karaan mana tegi karaan commissionkani is-carabtir baa la yidhaa madaxweynaha kala diri- laakiin maxaa laakiin Cabdillahi, halkaa lagu jiraa u daa. Xal- halkuu ku jira xalkiisa u daa xalkiisa u daa haye Qodobka afar iyo tobnaad ee xeerka golayaasha degaan golayaasha xeerka xeerka doorashada madaxweynihii golayaasha degaanka degaanka qodobkiisa afar iyo tobnaad ee taasaa tilmaamaya in madaxweynuhu kala diri karo bishardi golaha wakiiladu uu uu uu- uu uu as- uu ansixiyo waayo marka haddaad qawaaniinta iskada indhatiraysa waa go- waa goorma buu laakiin leeyahay waa goorma buu leeyahay waxaa ku wadaan dalka haadaan baa ku wadaan Aad baad Haadaan mahadsantihiin.
iyo sharcigu ka burbaxo oo cidna qaawanaha halkaas aad baad umahadsantihiin aad baad umahadsantihiin waalidiin baan cel- waalidiin baan celinayaa dhammaantiin yaanay khayriyadii meesha yaanay meesha khayriyadii nagu noqonin waxa laga aflagaadeynaya war war sharci baa lala yidhaahdaa iyo iyo gar iyo qodob
aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa cabdishakuur maxamuud xasan cabdishakuur idin oo ah guddoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera xildhibaan xuseen axmed caydiid oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana ka mid a xisbiga mucaaradka ee waddani xildhibaan cabdilaahi xuseen ciga oo ah guddoomiyaha gudhoosaadka arrimaha gudaha nabadgelyada dufaaca golaha wakiilada somalilan islamarkaana xildhibaan laga soo doortay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo weliba maxamuud cali saleebaan ramaax oo isaguna ah xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ah ucid guud ahaana barnaamijkeena faqraada toddobaadku intaasuu ku egyahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo